soo dhowaada mid ka mid a barnaamijyadeenii taxaana ahaa ee aan ugu hadlaynay wax soo saarka barnaamijkan waxaa soo saaray hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka ee u s aid barnaamijkan waxaa isku soo dubariday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahima ayaa idiinla socodsiinaya ee u diyaar garooba mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay isbeddelka cimilada iyo saamaynta ay ku leedahay beeraha iyo badqabka cuntada tani waa waxqabad u muhiima isbeddelka cimilada iyo beeraha ayaa ah geedi socodka isku xiran oo labaduba ku dhacaya heer caalami iyadoo saamaynta xun ee isbeddelka cimilada ay saameyn ku yeelanayso beeraha si toosa iyo si dadbanba tani waxay ku dhici kartaa isbeddelada celceliska heerkulka roobka iyo cimilada tusaale ahaan heer kulka isbeddelada cayayaanka iyo sidoo kale cudurrada isbeddelka carbon dioxide ee jawiga ku jira iyo sidoo kale ururinta ozon ee heerka dhulka isbeddelada tayada nafaqada ee cuntooyinka qaar iyo isbeddelada heerka badda tusaale ahaan isbeddelka qaababka roobku waxa ay sababi karayaan xilli dheer oo qallalan iyo sidoo kale roobab culus iyo daadad isla gobolladaasi biyaha badan waxa ay waxyeello u geysan karayaan sida ay u yaryihiin waxaa jira koror daadad kuwaas oo baabiya dalagyada iyo xoolaha biyaha wasaqaysan waxa ay waxyeelayaan kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca kale abaartu waxa ay xanibtaa sahayda biyaha iyo isticmaalka waxaana ay kordhin kartaa halista duurjoogta waxaan ka hadlaynaa isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay beeraha iyo sugnaanta cuntada isbeddelka cimilada ayaa durbaba saameyn ku leh beeraha iyadoo saameyntan aan si siman looga baahin adduunka oo dhan isbeddelada cimilada iyo sidoo kale mustaqbalka waxay u badan tahay in ay saameyn ay ku yeeshaan wax soo saarka dalagga ee dalalka hoose si toosa iyo si dadbanba halka saameynta waqooyiga ay noqon karto mid wanaagsan ama la taaban karo xanaanada xoolaha ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya isbeddelada cimilada iyadoo lagu sii darayo qiiqa gaaska intaasi waxaa dheer isbeddelada dalagga iyo sidoo kale ku noolaashaha xoolaha ay ku qasbayaa beeralayda inay helaan xulasho wanaagsan oo dalagyo ah iyo xayawaanaa awoodna u leh in ay la qabsadaan isbeddelka heerkulka iyo helitaanka biyaha tani waxay ka dhigan tahay in beeralayda ay waajib u tahay inay sameeyaan maalgashi cusub ayna dib u bartaan dhaqamada cusub taas oo ku adkaan karta gaar ahaan dadka asaliga maadaama beeralaydu ay la tacaalayaan isbeddelada cusub waxa ay la kulmaan hanjabaadyo cusub beeraha waxay gacan ka geystaan isbeddelka cimilada iyada oo loo sii daayo sunta gaaska iyo isbeddelka dhulka aan beeraha lahayn sida kaymaha dhulbeereed sanadkii labada kun iyo tobankii beeraha kaymaha iyo isbeddelka cimilada dhulka waxaa lagu qiyaasay in ay qeyb ka qaadanayeen labaatan ilaa shan iyo labaatan boqolkiiba qiimaha sanadlaha ee caalamiga sanadkii labada kun iyo labaatankii mashiinka la talinta sayniska ee midooda yurub waxa uu qiyaasay in nidaamka cuntada guud ahaanba uu gacan ka geystay soddon iyo toddoba boqolkiiba wadarta qiiqa gaaska laga sii daayo iyo in jaantuuskan uu ku sii socdo inuu kordhiyo boqolkiiba soddon ilaa boqolkiiba afartan sanadka labada kun iyo kontonka sababo la xiriira korarka dadka iyo cuntada oo isbedeshay siyaasado kala duwan ayaa yareyn kara halista saameynta xun ee isbeddelka cimilada ay ku yeelan karayso beeraha iyo qiiqa hawada lagu sii daayo ee ka imaanaya waaxda beeraha isbeddelka cimilada waxa ay aada ugu dhowdahay inuu saameyn ku yeesho sugnaanta cuntada heer caalami heer gobol iyo heer degmo wuxuu yareyn karaa helitaanka cuntada wuxuu saameyn ku yeelan karaa tayada cuntada tusaale ahaan kororka la saadaaliyey ee heerkulka isbeddelka qaababka roobka isbeddelka dhacdooyinka cimilada daran iyo yareynta helitaanka biyaha dhammaantoodba waxa ay sababi karaan hoos u dhac wax soo saarka beeraha farsamooyin badan oo horumarsan sida nuucyada dalagga oo hagaagay habka iyo sidoo kale nidaamyada waraabka ayaa si ballaaran loogu qaatay hagaajinta dalagga saameynta isbeddelka cimilada ee beeraha iyo sidoo kale caafimaadka waxaa ka mid ah abaaraha iyo daadadka soo noqnoqda waxa ay khatari ku yihiin habsami u socodka dhaqaalaha soomaaliya waxaanay si weyn u carqaladeeyaan helitaanka biyaha tirada iyo tayada dhibaatooyinka sii kordhaya ee daadadka iyo abaaraha waxa ay keeni karaan nafaqo xumo ku timaada carruurta iyo cudurro daba dheeraaday oo la xidhiira duumada daacuunka iyo sidoo kale shuban biyoodka xilliyada sii kordhaya ee caraqaladaynta ayaa ku kaliftay beeralayda in ay u wareegaan meelo kale si ay u raadsadaan dalagyo kuwaas oo la sheegay inaan la garanayn waxsoo saarkooda sanadihii lasoo dhaafay heerkuulka daran ee adduunka oo dhan waxaa lasii dheereeyeen heerkuulka habeenkii ee diiran iyo weliba maalmaha kulal isbeddelkan ayaa la filayaa inuu socdo tani waxa ay saadaalinaysaa in celceliska heerkuulka uu sare u kici doono iyadoo labalaaba ururinta mawjadaha kuleelkan waxa ay horseedi doonaan kala duwanaansho sii kordhaysa ee roobabka maansoon ee xagaagan taas oo saameyn xoog leh ku keeni doonta waaxda beeraha sidoo kale kala duwanaanshaha roobabka isbedelada soo noqnoqonaya iyo sidoo kale darnaanta abaaraha iyo daadadka ayaa culays ku noqon kara beeraleyda iyo xoololeyda akhirkiina waxa ay khatar u geli doonaan sugnaanta cuntada adduunka kor u kaca heerka badda iyo kalluunka biyaha badda waxay u badan tahay in ay sababaan kala duwanaanshaha deegaanada noocyadooda kala duwan sida kalluunka oo isbedela taas oo caraqaladeyn karta nidaamka deegaanka guud ahaan isbeddelka cimilada ayaa saameyn xun ku yeelan doona dalagga xayawaanka iyo noolaha badda iyadoo ay weheliso saameynta isbeddelka cimilada ee beeraha arrimaha kale ee isbedelaya ee saameynaya wax soo saarka beeraha sida isbedelada ku dhaqanka beeraha iyo tiknolojiyadda ayaa u baahan in wax laga qabto saameynta isbedelka cimilada ee amniga iyo sidoo kale cuntada saameynta isbedelka cimilada isbedelka cimilada ayaa si toosa u saameeya wax soo saarka beeraha marka la eego tira ahaan ama wax soo saarka dalaga oo hooseeya iyo tayada ama nafaqooyinka saboolka ee dalagyada la goostay midkoodna yaraanta ayaa sugaysa amniga cuntada wax soo saarka dalagyada ee hooseeya waxa ay ka dhigan yihiin helitaan yar oo ah cuntooyinka aas-aasiga ee suuqyada taasoo keentay sicirka cuntada ee sarreeya oo si gaar ah u waxyeeleynaya qoysas sabool ah qiimaha sare u kaca ayaa si gaar ah u liita qoysaska waxsoo saarayaasha beeralayda kuwa wax iibsada cuntooyinka xilli ama sanad la siiyey qoysaska iibiya iyo kuwa wax laga iibsada suuqyo badan inta ay iibsadaan sidoo kale saameyn xun ayay ku yeelan doontaan xadinta cimilada ee xun maadaama ay noloshoodu si xoog leh ay ugu tiirsan tahay beeraha iyo wax soo saarka cuntooyinka wax soo saarka beeraha oo hooseeya waxa ay ka dhigan tahay tiro iyo tayo yar oo cunto ah in lasoo saaro taasina waxa ay khatar gelinaysaa sugnaantooda cuntada dakhliga hoose ee beeraha ayaa wiiqi doona habnololeedka iibsashayaasha tusaale ahaan waxa ay ku bixi doonaan dhammaan dakhliga soo gelaya cuntada halka cuntada ay si aada hoos ugu dhici doonta taas oo kordhi doonta u nuglaantooda saameynta isbeddelka cimilada waxay ku yeelan kartaa saameyn toos ah ama mid dadban dhammaan afarta tiir ee sugnaanta cuntada iyo weliba nafaqada waxaa ka mid ah helitaanka cuntada isbeddelka cimilada waxa uu si toosa u saameynayaa wax soo saarka cuntada iyada oo lagu darayo culayska dheeraadkahi ee agro iyo sidoo kale si dadban iyadoo lagu wado isbedelada bulshada iyo dhaqaalaha ee saameeya baahida loo qabo wax soo saarka beeraha isbeddelka xoolaha cimilada darteed wax soo saarka dalaga iyo sidoo kale helitaanka dhulbeereedka iyo khayraadka biyaha ayaa inta badan saameeya tusaale ahaan wax soo saarka beeraha ee dalagyada qaarkood ayaa durbaba isbedelaya gaar ahaan meelaha loo yaqaano latitude tropical intaas waxaa sii dheer isbedelada ku habboonaanta dhulka ee wax soo saarka dalaga ayaa wiiqi kara awoodda beeraleyda si ay u beertaan una hubiyaan wax soo saar ku filan iyaga iyo qoyskooda iyo natiijooyin kale oo la xiriira ragga iyo dumarka isticmaalka cuntada isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale saameyn xun ku yeelan doona ka faa'iidaysiga cuntada sidaa aaweedna waxa ay yareyn doontaa xaaladaha nafaqada ee dadka saboolka ah iyo kooxaha nugul tusaale ahaan heerkuulka sare waxa uu kubcin karayaa adkaysiga iyo sidoo kale faa'iidada cudursidayaasha halka biyo yaraanta ay yaraynayso tayada biyaha waxayna horjoogsanaysaa caadooyinka nafaqada wanaagsan taasoo horseedi karaysa faafitaanka cudurrada saamaynta cimilada ayaa kordhin kara culayska shubanka ilaa toban boqolkiiba sanadka labada kun iyo soddonka ee gobollada qaar dhibaatada ugu daran waxay noqon doontaa carruurta saboolka isbeddelka cimilada siyaabo kala duwan oo aad u badan ayuu saameyn ugu yeelan doonaa xaaladda nafaqada laga bilaabo dhimista daryeelka iyo sidoo kale nuxurka nafaqada ee dalagyada ee cuntada la xidhiira kala duwanaanshaha cimilada iyo sidoo kale soo noqoshada iyo xoojinta dhacdooyinka cimilada daran waxay saameyn ku yeelan doontaa xasiloonnida helitaanka cuntada marin uwehelka iyo sidoo kale ka faa'iidaysiga iyada oo loo marayo isbedelada xilliyada isbedelaya kuwaasoo sii badanaya waxayna la xidhiiraan wax soo saarka deegaanka kordhinta halista sahayda iyo sidoo kale yaraynta saadaasha saadka tani waxa ay sidoo kale dhibaato weyn ay ku noqon doontaa gaar ahaan waddamada aan badda lahayn iyo sidoo kale dowladaha jasiiradaha yaryar kuwaas oo aada ugu nugul caraqaladaynta sahayda cuntada iyo waxyeelada ka soo baxaya dhibaatooyinka cimilada badan isbeddelka cimilada ayaa ka mid ah dhowr waxyaabood oo hadda qaabeeya isbedelada saboolnimada iyo sugnaanta cuntada baahida faqriga iyo sidoo kale cunayarida iyo darnaanta saamaynta isbeddelka cimilada ee iyaga wax lagu go'aamin doono inta badan horumarinta bulshada iyo sidoo kale mustaqbalka noocyada khataraha la xidhiira cimilada iyo saamaynta ay ku yeelan karaan soo saarayaasha beeraha sugnaanta cuntada ayaa weli ah dhibaato sababa la xidhiira caqabado ay ka mid yihiin wax soo saarka beeraha oo hooseeya maaraynta ku filan iyo sidoo kale siyaabo aan habbooneen daadadka abaaraha kulaylka daran iyo xitaa dhaxanta biyaha qabow ee sanadka dhammaantoodba waxa ay waxyeeleeyaan dadaalka beeraha ku dhowaad dhammaan beeralayda yaryar waxa ay ku tiirsan yihiin roobka wax soo saarkooda roobabka soo daaha asaamo qalalan ayaa badanaa la socda taas oo ka sii daraysa culayska qoyaankan oo keenaya dalag xumo daaqii oo qalala xoolihiina way gaajoonayaan abaartu waxay hoos u dhigtaa miiska biyaha waxayna qallajisaa webiyada iyo sidoo kale durdurada gaar ahaan dhulka qoyan ee beeralay badan ay ku isticmaalaan in ay ku beertaan dalagyo cimilada noocaasa waxa ay wiiqaysaa sugnaanta cuntada ee guryaha waxaana dadku ay ku qasbaysaa in ay si qoto dheer ay u galaan saboolnimo waddanku waxa uu aada ugu nugul yahay kala duwanaanshaha roobka taariikhiyan wuxuu la dhibtoodaa labaduba dhacdooyin si lama filaan ah u da-ayay oo keenay daadad xoog leh oo ku fataha gobollo badan iyo sidoo kale abaaro tusaalooyinka caanka ah waxaa ka mid ah daadadkii beledweyn ee labada kun sideed iyo tobankii oo sababay in ka badan shan boqol oo kun oo qof inay barakacaan daadadku waa ay laqi karaan dadka iyo sidoo kale xoolaha waxa ay baabi'in karaan dalagyada taagan waxayna sidoo kale ay baabi'in karaan carrada qiimaha leh iyo daboolka dhulka waxay dhaawici karayaan dhismayaasha waddooyinka buundooyinka iyo sidoo kale tafsiilaad kale oo la xidhiira kaydinta cuntada waxayna taasi ay khalkhal gelinaysaa suuqyada waxayna ay kordhinaysaa sicirka waxaa kale oo ay kordhisaa faafitaanka cudurrada haalista ah oo ay ka mid tahay duumada istaraatiijiyadaha casriga ah ee cimilada tiknolojiyad badan oo beeraha iyo dhaqama sida wax soo saarka ugu yar hababka kala duwanaanshaha oo loo sameeyo aas-aaska dalagyada maaraynta nafaqada iyo sidoo kale waraabka iyo maaraynta haraaga ayaa hagaajin karaya wax soo saarka dalaga nafaqada iyo sidoo kale isticmaalka biyaha iyo yaraynta qiiqa aqalka dhirta lagu koriyo ee ka imaanaya howlaha beeraha sidoo kale adeegsiga abuurka la hagaajiyey biyaha roobka laga gurto tiknolojiyadda macluumaadka iyo sidoo kale isgaarsiinta ee ku salaysan la talinta ku saabsan agro iyo sidoo kale caymiska dalaga xoolaha ayaa sidoo kale kaa caawin karaya beeralayda inay yareeyaan saamaynta isbeddelka cimilada iyo kala duwanaanshaha guud ahaan xulashooyinka waxa ay dhexgalaan tiknolojiyadaha cusub iyo kuwa soo jireenka dhaqamadan iyo adeegyada ku habboon goobta gaarka ayaa islamarkaana yareynaya saamaynta isbeddelka cimilada iyo inay siiso fursado ay ku istaagaan dhacdooyinka noocaasa oo laqabsiga iyo sidoo kale yareynta ayaa istaraatiijiyado badan oo dhammaystiran oo lagu yareynayo laguna maareynayo halista isbeddelka cimilada hoos u dhaca weyn ee ku yimid wax soo saarka tobanka sano ee soo socda waxa ay yareyn karaysaa dhacdooyinka kala duwanaanshaha cimilada qarnigii labaatanaad iyo wixii ka dambeeya kordhinta darajada si waafaqsan wax ku oolka yaraynta qarashaadka iyo sidoo kale caqabadaha yaraynta muddada dheer waxayna gacan ka geysanayaan wadooyinka adkaysiga u leh cimilada beeraha ee waara xeeladaha yaraynta dhaqanka yaraynta ayaa gacan ka geysanaya yaraynta qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee nidaamka beeraha sababtoo ah gaasaska koriya ee sarreeya ayaa ugu dambeyntii horseedaya isbeddelka cimilada yaraynta habka beeraha isbeddel ku yimid nidaamka beerashada dhaqamada dhaqanka maaraynta nafaqada iyo sidoo kale maaraynta biyaha ayaa gacan ka geysanaya yaraynta qiiqa wasaqda hawada gabagabadii waxaa muhiim ah in la ogaado isbeddelka cimilada uu saameyn ku yeesho beeraha iyo sugnaanta cuntada maadaama ay carqaladaynayso helitaanka cuntada hoos u dhigidda helitaanka cuntada iyo sidoo kale saameynta tayada cuntada sidaa daraaddeed farsamooyin iyo taba badan oo beeraha sida waxbeeridda ugu yar hababka kala duwan ee aas-aasidda dalagyada maaraynta nafaqada iyo waraabka iyo maaraynta haraaga ayaa horumarin karaya wax soo saarka dalaga nafaqada iyo isticmaalka biyaha iyo yaraynta qiiqa aqalka dhirta lagu koriyo ee ka imaanaya howlaha beeraha dhinaca kale si aan tafaasiil intaasi dheer aan u sii helno waxaan la xidhiirnay oo aan wax ka weydiinay faysal aweys cali oo isna arrimahan ku taqoosay sharax sida isbeddelka cimilada looga filayo inay saameyn ku yeelato beeraha iyo sidoo kale dhinacyada la xidhiira nolosha aadanaha
isbeddelka cimilada waxyaabo badan oo yacni oo sababa way jiraan marka n waxaa sababa n n cimilada isbedelkeeda yacni waxaa sababo n droodkaa sababo waxaa kalaa sababo n waxaa n run livelihoodka wuu sababaa effective uu ku yahay waxaa kalaa sababo n n flodiska wuu sababaa waxaa kalaa sababo n increase hadday sameeyaan evacarbaration hadduu yacni mar walbo jiro ma aragtay asigana most impact of the yani n yani wuu ku yahay waxaa kalaa sababo n even ecosystemka oo kale waxa weeyaan most effective waaye waxaa kalaa sababo waxa weeyaan n livestoga oo kale markii loosoo wasgalo treeska oo kale ama rural n communityga waa sababaa physical infrastructureka waa sababaa n even taasoo dhan waxay sabab u tahay waxa weeyaan climate adaptationka n markii laga hadlayo xitaa climate adaptationka ama strategical agriculture sectorka yacni asiga naftarkiisa wuxuu lensid ama response ka yahay n inay biyaha xitaa maaragtay hoos u dhacaan ama yacni n yacni rural areasa maaragtay naftarkooda n ama ecosystemka intaasoo dhan waa coos garayaan ustaad n yacni waxyaabo badan aad iyo aad u weyn yacni markii n n n markii dhacdo oo kale markii ay dhacdo ama impacted ay samaysmaan yacni waxaa samaysmaya marka agricultureka ama beerahii ama wixii la fili jiray maaragtay haddii climate change uu dhaco yacni beerihii marka n roobkii xilligii la sugaayay hadduusan imaanin yacni n effective wuu ku yahay community wuu ku yahay beerihiina special wuu ku yahay yacni waxa uu saameynaya waxa weeyaan wax soo saarkii ama xilligii roob la fiilaya hadduu roobkii baaqdo ama bilihii la sugaayay ama dhulkii dadkii diyaar u yihiin hadduu roobkii baaqdo effective uu ku yahay meeshii waxa weeyaan waxaa ka dhacayo n drowda ka dhacayo n then waxay noqonayaan hadda livestock noqoto ama livestock reading ay noqoto oo kale yacni xoolihii dhammaanayo haddii beerta tahayna maaragta jiro dacabkii inuu baaqdo markii dacabkii wixii ee baaqdaane effective wuxuu ku yahay community and society entirely for their family meeshii laga guuro ama meeshii maaragtay oo ay noqoto deegaan ay noqoto yacni aysan ahaanin marka wixii la rajeynaya ama la sugayo inay qaylad noqdaan ama beerihii la tacbi waayo ama la rajeynaya inay noqon waayaan marka effective uu sameynaya aad iyo aad weyn marka beeraha baaqanaya ama wax soo saarkiia baaqanaya ustaad waxa weeyaan waa xiliga la diyaarinayo ama roobkii lagu tushanayo waayo haddii roobkii asigoo la sugaayo ama yacni effective uu ku yahay haddii micnaha climate change uu dhaco cimiladii isbedesho yacni oo roobkii gogii baaqdo marka waxay noqonaysaa marka in la sugo ama beertii tacabkii ama dadkii fiid ah haddii haystaan ama haddii naqato urur ama wax ku support gareynayeen ama dadka yacni daaragtooda waxaa loo kala saaraa waxa weeyaan dad isticmaala rainfed area iyo waxa weeyaan dad irrigated area waaye marka dadkii methodka of of rainwed harvesting yacni haddii dad oo yacni ka faa'iidaystay ama yacni rain harvesting technology waxyaaba ka isticmaal ama collector storage water ama rain water isticmaalay ama mar hore biyo isticmaalay kasoo qabo institute water hadday noqoto ama external water harvesting samaystay ama domestic rain water isticmaalay dadka domestic rain water isticmaalay waxa weeyaan inay collector ku sameeyaan ama roof ay samaystaan oo biyo ay aruursadeen ama yacni wixii ay ka ay ka waxaysan way ka badbaadayaan marka saameyn way ku yeelanaysaa marka waxaa samaysmaya waxa weeyaan google oo kale ama deertii ama wixii hadday baaqato laakiin badanaa maaragtay xiliyada maaragtay haddii gogii baaqato deertii lala faa'idaystaa ama xagaaga saas waayo must laakiin way effect garaysaa aad iyo aad haa marka wax soo saarka oo kale badanaa haddii kugu toosto ama waxa weeyaan gogii roobkii fiican la helo oo kale ama directly seed planning aa samayso ama land preparation aa samayso oo kale ay kugu toosto si qurux badana u balangarayso waxaa aad ku qurux badnaanayo waxaa ku tashanaysa ama waxaa filaysid ama rajadaada high way marka haddii xilli qurux badan aa heshid waxa weeyaan right time iyo right bill haddaa hesho waxaad rajeynaysaa waxa weeyaan right micnaha right oo yacni baleenkaagan uu saxan yahay waxa weeyaan harvestinta wax fiican oo adig aa ku qanacdo oo beri maaragte aa isdhehays waxaa ku qabsan karta aad iyo aad weyn google oo kale haddii aa yacni right time haddii roobkii si saxan oo xilligii la sugayo uu yacni oo xilligiisa laku do-o marka waxa weeyaan n wuu badan yahay dadka beeraleyda laakiin badanaa hadda in sanadaha ugu dambeeyo sanadaha ugu dambeeyo ecosystemka ama waxa weeyaan ama green ama green house gaska limitationka ama yacni ama climate changiga waxa weeyaan most effective waay xitaa xiliyada maaragta xagaaga ama waxa waaye samarka ama ereyada waxyaabaha maaragtay ama roobka maaragta waa effecti gareynaa waana kala fiican yihin ustaad wallahi n waxaa jira hoose waxa weeyaan for the reason of climate change adaptation strategical in agriculture sector waxa weeyaan waxaa jira massive response of waxa weeyaan water marka waxyaaba waxa weeyaan n climate change waxa weeyaan waa most effective waxa weye oo hadda jiro waaye n even n caalamkao dhan maaragtay awal a laga baani gareeyaa ama waxa weyan hadday program noqoto ama training noqoto waxa weeyaan world waa dadka horumaray ama dadka yacni n hor u tallaabsaday a dhana ka ay effect gareeyay marka waa yani n saameynteeda anigana markii iminka laga hadlayo oo ase beeraley ama ase communityga oo iminkadan aad u yani effectivekii wax hadda maaragta aad dareemayno effectigii already waaba aragnaybo marar qaar waxa weeyaan ceryaamo ama waxa weeyaan qawoob ama waxyaabo oo nooco kale aadan garanaynin oo yani cusub dadka beeraleydii ama waxyaabo oo weligood aan arkin ay arkaan marka roobkii la sugi jiray ama xiliyadii right time ku da'i jireen oo wixii oo dhan isbedeleen marka yani waxyaabaha effect garayna already waxa weeyaan in maaragtay in dhirtii oo waxa weeyaan wax lagu sameeyo ama waxa weeyaan ama wax oo adiga ama waxshadihii ama yacni long time oo waxyaabahan oo yani isticmaalqii oo kale waxyaabahaas oo kale yani waxyaabahaas oo kale indhai maaragtay waigeli already ama waxa waaye dhirtii in la jarin oo waxa weeyaan mar walba la waxyeelin dadkiina maaragtay mar walba maaragtay dhulka inay beertaan oo dhulkii maaragtay la sameeyo mar walba la isticmaalo marka talooyin badan oo waxa weeyaan oo oo waxa waaye mid oo yani physically mid practically ama mid consultation ama mid oo yani improvement ama mid consultation oo long time mar walba ku celcelin ah marka waxa weeyaan waa ka dhiiban lahaa ustaad marka markii aan ku biiriy waxa weeyaan climate changegan waxa weeyaan waxa weeyaan internally waxa weeyaan wuxuu mar walba effect gareeya waxa weeyaan hadday noqoto biyahii hadday noqoto imaan waayo ama xeeii noqoto marka consultation ahaan ama waxaa weyaan dadkii talalasi ama beeraleydii loo wargeliyo ama wax loo waxyeelo marka even waa jirtaa effectigaasina marka yani ina improve aa ka sameyno maarata amajanjigaasi maarata ama rural diplomatiga ama expected resultiga ay ku yihiin in maaragta water cyclekaas ina jange la sameeyo ama impactigaas weather eventiga dhacayo maaragta droodkan oo kale ama fludiskan dhacayo ama maaragta ama waxyaabaha ay koosgaleen ee fertilizarationka oo kale marka resultigooda ugu muhiimsan waxaa weeyaan in ma aragta wacyigelin wax walba la joogtay ustaad
xanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobay ee unisef xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub ejo wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii aannu uga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu ku leeyahay beeraha iyo badqabka cuntada intaaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno nabadgelyo